العصر لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu weli ku jirnaa duruustii nadwadiisi ee aslan silada soomaaliga ee ku socotay masjidka mawda ee magaalada boosaaso caawa darsigeena insha allah waxaa weye nadaraat fi xalli asnati soomaal
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد hooraad qoliina ayaa jirtaho waxaan dareenayaa neef iyo waxbaan iska dareenayaa markaaayo waa daayibaan la ahaanaya inta kale waxma habay naqaaniyo kambalihii u soo dhacdhacay waxbaa iga waa laga yaabaa doonaya ama waaba hubaa mawduuca waxa nadaraatu fi xalli lazmati soomaaliya bal in wax uun laga yidhaahdo hadda waa la fudeeyey markii nadaraat bal wax uun markii la doonayo in wax la ummad ku dhacday ama musiiba ku dhacday oo kale waxaa laga maarmaana asbaabtii waxaa keentay in hor iyo hore aan la raadiyo sida caadiga ah wax kasta waxay saruuraan sababbay ku saruuraan sida ee hor iyo horaa waxay raadiyaan suldaasi waxa ay tahay ama meeshay ka timid markaa kabacdi bay isku dayanaysaa weeyaan marka in looda waa ahayd oo laga taariikheeyo soomaali iyo waxyaabihii iyadu ay samaysay iyo wixii maxaan ku idhaahdaa ku yimid waxaasoo dhan in laga taariikheeyo waxaasoo dhan waxay ahaayeen muqadiradii asbaabtii waxaakan keentay ayaa laga warramay marka taa waa laekaasiyey waxa la waxaa dhegaysanaysa waxay ahayd asbaabtii cudurkan iyo meeshaynu maanta marayno iyo dulliga iyo hawaanka iyo foolxumada iyo waxaa laga sheekeeyey maxaa sababay in badan baa laga hadlay saa haddaynu ogaano anigu wixii badnaa oo laga hadlay weliba waxaan ku soo ururin lahaa kelimad keliya waxaasoo dhan waxay ahaayeen ilaahay oo la caasiyey subxaanahu wa tacaala sababtu intaasi ahayd waxa kale waxay ahayn sharcun bay ahaayeen weliba eebu xilmayo waxyaabihii dabadaha inuu ka yimi ama duulaankii kuwa islaam ama kii maskaxda ahaa ama waxyaabahaas oo dhan waxay noqon karaan acraab ka dhalatay ama qaxi ama waxyaaba kuwa kan oo la sheegay laakiin waxaan kusoo celinayaa asbaabtii daatiga ahayd oo soomaaliya ay kasbatay asbaabtaas haddii la ururiyo kelimad keliya lagu ururin karaa waxay ahayd إله العسلي سبحانه وتعالى هي كتاب كيسي هي تعاليم في الإسلام كنمان ولا قبل هالكام بارو سأورو الكرا حال كلبتيس وكلمات بنقول كرا ووحو نقول كرا وحي وحكا كاني مصاب نقضي إن لغا التوبة كان التوبة نبع حال كلا انت هتكلم نقول كرا مركا واحدة لبدا الكلمة بارو أورو الكرا haddaa marka idhaahdo isku dayo waxyaalihii aynu banay maxay ahaayeen haddee waynu dhegaysanay in maamulladeeni jiray iyo soomaalidii ilaahay lala dagaalamay run ahaan oo kitaabkiisii laga jiray oo ilaahay markii dambe gaartay cadayda islaamka iyo rabbi jiritaankiisii lala dagaalamay oo ilxaad la baafiyey oo dawladdeennii ay baafiyaysa ilxaad oo ay tiri mabda'a xaq ah oo adduunka ka jira waxa weeye ee nidaamka ah shuuciyada oo alle ma jira ah oo ku dhisan cilmiga yacni waa meesha ugu damaysa cilmi ma jireen meesha ugu damaysa carabtaa waxay ohan jirtay islaakiya islaamiya wax noocaas oo kale ah waa taa soo sheegayo mar baynu inagu markii hore waxaa nidhi waxa weeye islaamkaan ka soo qaadanay laakiin marxaladii labaad waxaa nidhi hantiwadaadku laba maaha ee waxa weeye waa midka xaqa ah oo keliya oo abwaanintii marxis marka iyo diiniyan iskaga dameeyeen midkaasaanu qaadanayba waa lagu khudbeeyey oo waa lagu shaqeeyey oo dadkaa lagu layi waa lagu hanuuninayaa oo guryaha loo furay oo xararaa loo furay oo hanuuntaa loo furay oo waa lagu daktiyey magaaladaas oo dhan waa laogaa ilxaadka in badan oo soomaalida ka mid ihina waxweyn kama oran ama waa hogaansan marka la ammaanayo dawladdii kacaanka ahayd iyo meeshaynu gaaray iyo quwadeenna iyo milatariga soomaalida iyo laleeyahay adduunka waana ka qadarin jiray iyo markii dambe duglaankaan qaadna iyo waxaasoo dhan anigu u arkimayo ammaantaa inaan mudan maya maxaa yeele waxaasoo dhan inay meel tegay way iska cad tahay maxaa yeelay mabda aan ku soconnayo ilaah baan la dagaalamay nacam tafsiil yar waxaa la odhan karaa iyadana midii kale oo laga sheekeeyo ahayd markaynu dowladnimada gaarray inay soomaali ayeen wax la wadaagaba aqoon ee wax lagu sheegay hunguri weyni iyo waxba anigu anliqu sawma garan inay meeshii ka soo baxday kabacdi in loo adeegsaday casabiya qabaliya midda kale aan taa ka fogeyn waxay ahayd kabulciisa hadduu ina ammaanay waxda واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه ربي ساسنا أماني وهذا الرار باهنا إلى الأولانه ويشرك هي مدنه هي الميل والجارة إلهي إلى كنهي خلافك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نصوص تلبضا لكن وحي يكسب فوني inaynu diidnay midnimadii inaynu khilaafkii dhaqan ka yeelannay inaynu meesha rabina amray inaynu walaal noqonno inaynu noqonnay dad cadaawad ishayo isdhammaynaya waan is arki karin marka asbaabtaa intaa baan kusoo ururin lahaayo waana waxba ku leexarmayo waxaasay sameeyeen duulaankii ajnabiga ahaa iyo waxaasay sameeyeen iyo waxaasay sameeyeen u arki maayo ee waxaan u arkayaa arrintu waxay ahayd oo keliya intii inagu aynu kasbannay asbaabtaasi waa midii gaarsiisay mustawaha maanta aynu ognahay waa taradi iyo dulli iyo hawaan midna gaarsiisay wey waxayna u noqonaysaa kelima waaxida waxa weeye macsiyat ullahi waistibcaadu shariicati alislaamiyati wa thawaabit addiiniya ilaahay oo la casiyey iyo kitaabkii sida la xooray iyo qadaayaadkii islaamka oo dhan oo lagu fiirsanay intaasay unoqonaysaa daawadooduna waa mid keliya haddaynu sheegnay wixii waxaa ina gaadhsiiyey waxaas oo laga toobad kelo ee in laga baxo la iska daayo dadka maanta jooga dadka maamulada dadka ku soo socda rajada ka qaba dadka siyaasiyiinta ah odayaasha culimmada dadweynaha innaga da'yarta intaaba toobad keenaynaa diyaar mauna way soomaaliya ma gaartay meesha ay maanta ku soo yihiin inay qadaniyaan mise waxay maanta marayaan muxuu yahay oo xaggee bay joogaan inay qadaniyaan oo yidhaahdaan maxaa waxaa idin gaadhsiiyey oo ka mooranoodaan oo ka tooba keenaan oo ay dagaalkii ay rabbi la dagaalamayeen ay ku bedelaan inay ilaahay isu dhiibaan inay kitaabkiisa qaataan inay walaal noqdaan sida rabbi ugu yeerayo subxaana wa tacaala inay midoobaan inay ummad noqdaan qadiya waaxida inay yeeshaan diyaar mau tahay soomaaliya wanaw diyaar mauna tan iyo haddeer ma umanaysa halkaa ma la gaarin mise lama gaarin idinkaa ka jawaabaya haddaynu halkaa gaaray waa la helayaa xalkii isagoo dhib yar oo degdeg ah baa la helaya markii tooba la helo haddaynan gaarinna sidii baad u soconaysaa arrintaas warka dhan intaasi ku urursanya haddaan intaa u dayn lahaan iskaga tegi lahaan waxaan u malayn lahaa inayba ahaan lahayd aan warba ii hareen laakiin hadalka mudan baan iska jecel lahay ee waxa weeye macaasidu waa sababu kulli canaa waa dariiqu kulli shaqaa ilaahay oo la caasiyo wax kasta oo dhibaato ah ayay sabab tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad ma halligin ummadaha ka mid ah ilaa bidunuubi waalmacaasi khudbadii maanta masaajidka ninkii dhegaysanahayay wax badan oo badan oo badan oo kitaabka ilaahay ka mid ah oo cajaa'ib ah oo macnaha ka tarjamaya ummad ummadaha ka mid ah wixii lagu halligay inay tahay macaasi labda way caasiyeen inagoo aan khatar ugu jiro arrintaas baa imaamku maanta barhaneeyey masjidu rawda ninkii dhegaysanayay marka wax kasta oo dhacay waxa weeye dunuub iyo macaasi haddaad aragto axad dhibkaa ka badbaadan wuxuu kaga badbaaday tawba iyo daaca iyo isagoo rabbigay u noqday wamaa rabbuka biwallaamin lilcabiid ilahayna addoommada ma dulmiyo nacam wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum لا يمكنكم عون الله ووحد أولما أصابكم مصيبة قال أشرفتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وغزوة الأحزاب وأني محمد الدولة صلى الله عليه وسلم وجيل في أجياش أخرى بلنا مهاجرين إلى أنصار سير بي أوامر سنة الأخرى سير وهي تأويل لي ما دي وهي كدعي ما كدعي waxaa caadiya bani aadamku waxaani maxay iigu dhicin weliba qofka muslimka ay wuxuu odhanayaa oo muslim baan baahaya maxaa waxaan iigu dhicin oo maxaa gaalku iga guulaystay muslim baan ahay qultum ana haada qul huwa min cinda anfusikum saa darteed waxaan ka soo horjeedaa in waxyaabihii ina ku dhacay in loo celiyo gaalaan igu soo guushay waa maya ilaahay marna ma odhan qasata axzaab weeye lama odhan ee kufaartii iyo wixii meesha marayey iyo marka qaarkood axzaabtii iyo waxaata waxaa idinku sameeyey lama odhan laakiin waxaa leeyahay qul huwa min cinda anfusikum wamaa asabakum min musiibata bimaa kasabat aydiikum soomaka إلهي فكلنا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نصوص تاسي آد أشترى بليس إيه مركز بدك ذنوب تاسكران إن إلهي ونعمدينا كقاده ذلنا كرده إيه سابتنا أي تهي مع أسلاس أي ليلانين آيات القرآن كهذا الملك لبقى آلين wax la tiri karo maaha oo saa ka jawaabaya cudurkii waynu ogaanay caafimaadkiina waxa weeye waxaa oo laga toobad keeno inaynu walaal noqono inaynu halmida noqono in ujeedooyinka khaaska iyo masaalixda gaarka iyo hungurixumada ee ama lagu sheegay maxaan ku sheegaa hunguri weynida meesha ay ka baxdo soo waje in dagaalku meesha ka baxo in ilaahay la isu dhiibo daawadii waa taa haddaynu taa gaaraysa hadda karma soo eri ee xaalkii waa waa diyaar waana arki doontaa si dhib yar waa haddaynan taa gaarinna dhibku waa socona saas u talakala naam asbaabta marka cillada asbaabta in baa la sharxay anigu waxaan u celiyo keliya intii innaga daatiga ahayd oo innagayna khusaysay oo ahaa tacayintii islaamka oo la fogeeyey khilaafka iyo cudwaanka dadka dhex maray adbaacda shaksiga ah iyo hunguri xumada macaanku tacasubka qabaliga ah kuwaa ayay ila tahay inuu u noqonayo wixii ina ku dhacay alxal alxal fi niqaab xalkeeda wax ka taataabano inteenaasi waxaynu keeni karna intaa ubaynu sharxaynaa wax kale maaha waa kale meesha ma yaaliin nacam kan ugu horreeya waxay ah rujuuc ila allahi tacaala watawbatu ilayhi tawbatan saadiqatan bishuruudiha almacruufa tawba saxiixa aan beenbeenahay oo maxaa ka mid ah annadamu calaa maa faat waxaynu se kaa ka qooban qoonan maayo weli ma dhacda nacam iqlaac wixii laga fogo alcazmi calaa cadami alcawda go-aan lagu qaato inaan dabdaba loogu noqon laga carartimaado laga ooyo faraha lagala baxo hadday jirto madaalim laysu celi karaa rad lmadaalim idaa amkan kaas waa qodob waxaa kale oo dhan waxa weeye ka umuuro un la sheeg sheegayo waxaa ka mid ah nasiibka daadanaya oo ummadda muslimka ah oo soomaaliyeed ay dagaalamayso hore u dagaalantay haddeerna taagan khatarna loogu jiro iyo dhiigga dadka muslimiinta oo isbanaysanaya in laga toobad keeno lagana joogsado maxaa yeelay dhiigga noocaasi baad ogtee waxa weeye innahu min kabaa'iri dunuub wa min acdami almacaasi waxyaabaha la galo oo ilaahay dembiga laga galo waad ogtihiin kow ashirku billaah ka labaad waxa weeye naf ee mu'minada oo dhige uusan bannaanayn oo la dilo waay taasina waana ku badan tahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay yidhahdaan waaba jihaad soo ma garan ama ay ku indha adkaadaan ama xalkii halkaasu ku jiraan taasina waa qodobkaa waad ogtihiin rabbi wuxuu wamaa kaana lilmu'min an yaqtula mu'mina ilaa khata'a waa وما قتل من الخطأ فتح رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى آخره أما عمد هذه التهي هذا وحي الداء ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عذابا عظيما فبالعلم سبحانه وتعالى صفات المؤمنين عباد الرحمن أولياء الرحمن tilmaamahooda waa cibaad raxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawna waxaa ka mid ah waladiina laa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allah ilaa bilxaq sifaadka muminiinta taasaa ka mid ah ma laba oran mumin maaha waxaa la yidhi walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq waxaa jira nafo badan oo aan muslim ahayn oo dhiiggooda rabbi xarimay ayaa jira waa loogoy in la dilo oo qofka in loo dilo waa kaafir wax banaan maaha waayo waxay dhex maraan wayna xarbi idinka dhexeeyaa oo haddaynu dawladdaas dagaal leenahay qaar naag ah ama odayaal ah ama shacab ah oo aan waxaas iyago ka warqabin in la dila ma banaan tahay idinkaa ka jawaaba waad og tihiin nusuustu waa tiro badan tahay kka digaysa dilka weliba muslimiinta dhexdooda nabi laahi maxamed sala allahu alayhi wasalam khudbadiisii dheer xajat lwadaac uu maaragtay aada u digahayey waa la socotaan ee khudbadu akriyey أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي برد هذا إيه واسس وقاقابين إياه وأصحابته مركز تاء إلهي وعن أمرين إنه وحكنا في شيء دونه مركز النبي الله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم سوماها ماين في يوم النحر سوماها معان كور هذا بشي ذي الحجة سوماها معان كور هذا بيتكم ماها بلد الله الحرام يعني انت سو من انت بلوكا سو ممنوع معها كل والسق السيد مركز إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا mid dhaxaysa waxa weeye dagaalka ay muslimiintu dagaalamaan waxay farx gelinaysaa oo soo dhaweynaysaa oo u yeeraysaa gaalada haddeer siyaasadda gaaladu waxa weeye waxa weeye inay diyaariyaan inay soomaaliya dagaalanto weliba dadkii loo yiqiin islaamiyiinta hadda soomaalidii kale wax badan baa kaa jafmay dagaalkii qabarigaha waa dhammaaday inay dagaalamaan isku baaba'aan waa qaran ay doonayaan kafarada waa siyaasadooda maanta taagan oo ay rabaan ma ujeeda dagaalkaas hadduu bilowdo meeluu ku dhammaanayo lama yaqaan cid sheegi karta ma leh ha socdo ha socdo ha socdo waxaynu ognahay labaatankii sano ama muddadii ku dhoweyn waynu dagaalamaynay hadda dagaalku kuma jiro la sheegaya duulaanka etoobiya iyo jaalka laga horteeyo ka sheekayn mayno waxaan ka sheekaynaynaa muddadii badnay oo ummadda soomaaliyeed ay dagaalamaysay dhexdeeda soo ma jeed marka waxay ugu talagaleen hadeer waxaynu ognahay dagaalkii aan ka dagaalamaynay wax badan oo dhibaato ah oo foolxumo ah oo dulli ah oo gaaladu ay ka heshay oo ayna ka guuraysatay oo atmaacdeed inaad damacday oo ummadeenii ay u tarisay oo dhulkeenii u tarisay oo badaheenii kusoo duushay oo oo ayaa ka dhacay oo badan fursadda ah maxaad umaysaa dagaalkaas hadduu sii socdo waxaynu xaqiijinaynaa maqsuudkii iyo siyaasadii ay lahaayeen gaaladu dagaalkaa cidda si wadda xaqiijinaysa ma ujeeda ninana ma oran karo hadda reebaa waxaa yidhaha waxaa tacakul hadaa la istay in lakala adkaado hadaa lakala adkaado aanu meesha ku soo goodno ayaanu anagu saasiya saa u talinaynaa oo waxaan doona samaynaynaa oo naloo daynayaa addunaau saasuu noqonaya nina maonak marka dagaalkaasi wuxuu xaqiijinaya waliba waa waxa weeye siyaasadii ay lahaayeen gaaladu caynka ina xabaddaasi joogsan dadka muslimka isku baaba'aan in la isu daayo ilaa meesha ay dambaska noqonayso dadku waa dadkeeni waa shabaabkeeni waa wixii berri aynu maa ku tashanaynay weeye maaha inay isku dhammaadaan oo iyagu isdhameeyaan daacadu markaa sheega sheega u seexdo marka waxaabaa ka imanaya waxa la yidhaahdo dagaalka oo sii socda marka qodobka wuxuu xuruusha ka mid yihiin waa in la joojiyo oo uu joogsado maxaanku dhahdaa waxa la yidhaahdo xuruubta ama dagaalka ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed kan kaloo ayaataynu muhim yahay waxa weeye sharxu kalimati lumma wa tawxiidu sufuufiha dadka ummadda ah in la mireeyo oo loo saayo inay midoobaan ummad ay noqdaan taxaddi baa socda adduun baa kula dagaalamaya waxaa loola hortegi karaa kooxa kooxa maaha koox yarna maaha koox iscajabisay oo xalku waxa weeye si aan uga arko oo diintu waxa weeye saan aan uga arko waxay koo soo digin oo cid kale uma ogolin oo culimo kale ma jirto adduunka oo dhan ilaa nin iyo labo ay iyagu ka dameeyaan maayo culo kale ma jirto ma waxyi baa kusoo degay xal noqon mayso abadan sooma garan taxaddi baa socda waxaa loo baahan yahay ummadnimo in wax lagula waajibo oo ummadda laysu keeno markii ay tahay heerkaan oo kale ummadda in la mideeyo baa loo baahan ummaddana wax badan baa ka dhexeeya wax kastoo ay tahay nina anigu shardi maaha anigu meeshuu gelahayo aakhiro iyo maaragta masiirkiisa iyo xataa nafteeda kama warqabo لكن أمد وحراك الحية أمد وحراك الحية كلمة التوحيد وحراك وأهل القبلة وحراك الحية مسارح وحراك الحية عيد وحبدا وحية وطن وحبدا وحبدا بأسو كيني كره مركا سياسة الشرعية وعوية أمد إن لسو كينو ولسو دويو ولا قنفيو باي ميلك ولا دولة maaha in dhexdeeda dagaal laga oogo ama yaab isku jiro in sabab loo noqdo qaarkood inay gaaladii aadaan oo qoryo u doontaan oo soo kaashadaan in sabab loo noqdo ma soo ma garan hada la yaabin adigu haddaa ninka dishid waa dilaysa haddee meesha ay la gasho gelaya yaa dembiga maalaha rimsitagaale aswadiin haddaad u dhibaato geliso oo gaalka waqta ka galo haddii ka uusan fakanayn lacagta marinaysa يا إسرائيل قال كذا هم مقدم الله لا ولا تجري ولا بريبي ميسي يا الذنب قال ودين حتى قال لك شو شو ويدي وقال كيو ماشي عصاب كنكتو وهرجع كسوق قالوا وهوش يسوق سعته وعيدك يسبحي وايو يا سواء يو يري ميسي عاشا سو يري ميسي سواء ما يسوي دين waxaa leeyahay marka waa in la helo idaar caama oo dadkoo dhan u waasac noqon kara oo ummadda midhayn kara oo magaca islaamnimo ku midhayn kara oo qibla inay yihiin ku midhayn kara in la helo waa waa laga maarmaan dad badan oo hadda dhaliilayso waxaynu heli karaa inaan kasbanno jaadka waa yaqaaniin gaalka waa necab yihiin soo ma garan waxaa loo baahnaa in la kasbaho aynu meel kasoo wada jeesano diyaarna waa u ahaaye ninna oranmayo markii la dagaalamayey shisheeyaha wadanka soo galay koox yar baa la dagaalamayay taqadiintii hore dagaalka waa ku jireen waanaynu ogaanaa rabbilahi subxaanahu watacaala mana tahay isagoa maanta joogno inaynu aynu kor uga kacno haddaan la helin ummad midaysan sacyigaas waa in la ogaadaa waana in lagu talagalaa nacam in badan baynu kula celinaa rabulciza wuxuuna ku yeelayaa midnimo rabulciza wuxuuna ka digayaa khilaafka iyo tafaruqa iyo cadaawad imada aynu cadow isu noqono haddaynu dagaalano oo isdhabacaysano oo isxamano oo qiimaha iska qaadno oo cid yari ama laba cidood ay yidhaahdaan annaga waxaan sheegno unbaa jira diinka waa waxaan anagu ka sheegno siyaasadda waxaan ka sheegno weeye wixii kale ma jiraan hadda ilaahay falaa tuzaku anfusakum huwa aclamu bima yattaqa nacam ummadda aamaasheedu waxay ku xihan tahay bitawxiidi sufuufiha wataaliifi bayna quluubiha quluubta ummadda in la mideeyo midaynta ummadda iyo dadka muslimiinta inay isjeclaadaan oo midoobaan waa wa waxyaabaha ka mida min samiin iimaan imaanka ay jirtaan saas darteed baa rabulciisa nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi wasalama ugu midnad sheegtay wa allafta bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiica maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum nacam midnimada markii la helo ummadda daaqaadkeeda o dhan bay meel ku wajahaysaa waa dhammaanayaa khilaafkeeni inagoo isku duuban meel baynu u jahaysanaynaa aynu doonayno inaan wax ka qabanno camal meeshaa waxaa ka soo baxaya macnale taxadiyaadka waxa culus baynu waajahaynaa marna lama arag ummad midayso oo laga gulaysto waxyaabaha cajaa-ibta waxaa ka mida ummaddu hadday midaysan tahay حتى هذا وحبا هيستن وهو بلاهين مريعيش لاهين فخر ما مريكا كاس وكاس مثل ما هو حين حسيسا مجد إيا شرف إيا قوة صادرتين بأسلام كوحو كتريي مثل ماذا من الضروريات اللي كيان الأمة ومدى شريتان كذا ضروري بأوستها وحنا آد وغير الدقالما يادك مسلمين تا إلا يسقبتان أما يسخلافان أما يسكون يمادان خلاف كان سكستو سببتيسي تاهي waa ka digaya taarikhda markaan ku noqono meel badan baa ka dhegaysateen umma islaamiya waxyaabay soo maray oo tirada badnaa oo ahaa ururka iyo maaragtay cadow inuu maaragtay ka faa'iidaysto iyo waa laga sheekeeyey dhammaan waxay u noqonayaan cabra taariikh khilaaf bay u noqonayaan muslimiinta sifaatay waa in la ogaada halka in badan baa baa baa waxaa taataabta waxaa soo qaata taariikhda dhan waxaa u noqonaya maanta meeshaa dhigay waxay noqonayaan khilaafkay iskhilaafeen iyo kugurweydii la sheegayey iyo wixii la oran jiray maxaan ku idhahdaa saladaadka iyo tarawaadka in lagu dirirayo iyo mabdicii ahaa waxaanay ammaano yihiin oo ummadda loo hayo in laga tegey khilaafku saas darteed waa madkhal min madaakhil shayطaan sidaa in la ogaado wey wuxuuna tamkiininayaa khilaafku cadowga ilaahay wa adiicu llaha warasuulah walaa tanaazacuu fatafshaluu watadaaba riixkum xadiidkii tawbaan radia allahu canhu oo muslimu soo saaray xadiidkaas xadiis dheer weeye saad garanaysaan uu nebigu leeyahay sala allahu alayh wa kalimaadka ka mida waxay ahaayeen inuu nebigu yihi inii sa'altu rabbii liummatii anlaa yuhlikahaa bisanati caama ama bisanatin bicaama rabbigay ummaddayda waxaan u weydiiyey inuusan ku halaagin abaar caam ah iyagoo dhan ilaahayna waa iga yeelay oo wuxuu yidhi waxaan kaa ballan qaaday inaanan ayan saa samicin ilaahay waxaan weydiistay buu yidhi allaa yusallita calayhim caduwan min siwa anfusihim yastabixu baydatahum inuusan ku salladin cadow aan iyaga ahayn oo shisheeye ah oo baydada banaysta baydadooda baydadu marba baan ka hadalnay ciidan dagaalama oo banaankaa suu baxaa oo wax kastaa ka dhacaan wax weyn maaha laakiin baydadu waa markii guryaha lasoo galo aqalkaaga la galo dumarkaaga loo gudbo la farxumeeyo adiga wixii doon lagu sameeyo carooshaada lagu cayaaroo la qufo oo ma garan midaas weeye midda uu nabiy llaahi maxamed ilaahay ka baryay inuusan ummadiisa ku salayo caduwan min siwaa anfusihim nabigiisa wuxuu yidhi waina rabbii qaal ya muxamed inii idaa qadaytu qadaa'an fainahu laa yurad waxbaa laga diiday noox baa la diiday haddii aan go-aamiyo lama cid waa hadda arki doontaa waxaa rabi diidan yahay wainii actaytuka liummatika ummaddaada waxaan kuu siiyey inaanan ku sallanin caduwan min siwaa anfusihim yastabixu baydatahum walow ijtamaca calayhim man biaktaariha cadow aan iyaga ahayn oo calooshooda banaysta inaanan ku sallanin walow habay isu yimaadeen man biaktaariha waxa gaal adduunka joogo dhan baa isu yimaadeen shardiya waa kan shardi xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda wayasmi bacduhum bacda jere iyagu islaayaan sameeyaan qaarkoodna qaar taasi markay dhacdo waxa weeye waxaa lagu salladayaa cadowga xaloosha waa taas min hunaa ayaad waxaa ogaanaysaa waxaa la yidhaahdo khilaafku sharka uu leeyahay iyo maaragtay in la islaafo la iska hor yimaado waxyaabaha ay ila tahay in asbaabta la isku dayi karo ilaa waa inaan kalimaadka aan caawa sheegaynaa waxa weeye waxaad moodaa maaragtay balaaq ummadda la gaadhsiinayo oo loo tilmaamahayo ama nidaa loo tilmaamayo sida xalu ku iman karo ama cidda xalka isku dayi karta waxay ila tahay inay ka mid tahay tanshiidu dawri alculamaa alladii bada-uu bih in la dardargeliyo dawrka culimmadu leeyihiin oo ay ummadda isku dayaan inay halkii la raadiyaan oo ay ummadda ay tawjiihiyaan oo ay tawxiyo siiyaan oo ay ka faa'iideeyaan wasaaisha laga faa'iidaysan karo oo dhan ay ka faa'iideeyaan waxaa ka mid ah madawax kale oo kale la qabto laakiin meelo badan lagu qabto waa munaasab xabaro kale lagu qabto meelo kale lagu qabto dad badan ay ka qayb galaano waxaad moodaa inay tahay waxyaaba oo la raadiyo bal cidda ishayso wajahaadku nadarkooda in wax macquula ay isugu imaan karaan iyo xuluul in loo jeliyo la raadiyo masalaasi waa muhim culimada xilbaa saaran mas-uuliyad gaaraa saaran marka inay iyaguna qadariyaan mas-uuliyada ilaahay uu korkooda saaray tijaaha alumma ummadooda ka haysata waxyaabaha la iskuhayo qaar waxaa jira garya gardaraba diinta loo tiirinayo orayga qaarkii ay leeyiin diin baan isku hayna soo ma gara iyada lafteeda waxaa loo baahan yahay in laga diyaariyo fataawi sharciya oo taxqiiq ku dhisan oo la isku qanciyo ayaa loo baahan yahay waa laga maarmaan oo tan iyo harti addanan waxaan u arkayaa culimada dawrkoodi ma gudan waa isku dayeen way dadaaleen laakiin waa bilow dawrkoodi ma gudan waxaa kale u arkayaa weli si arrintu tahay la ay daadegeen oo kuma dhiiran inay majaalkan dhab ugu daadegen marka mas-uuliyadaasi weli culimada waa dhawraysaa mida kaleo iyaduna dhawraysa waxa weeye in ay caddeeyaan oo dadka fahamsiiyaan almuwaazana bayna almasaalixi walmafaasid in la isu miisaamo masaalix iyo mafaasida halkaa waxaan ka maqlahayey waxaa leeyahay maslaxadda iyo su-aal ah ma wax jiraan mase waa wax loogu talagalay jihaadka in loogu yimaado ee su-aal iyo meesha laga soo jeediye baan ka maqlay hadda waxaan yidhi masaalix iyo mafaasid ama bayna almafaasidi nafsiha wixiiba mafaasid hadday wataan oo aan dariiqo la maraba lahayn halaka halla aadadaata waa mafsada halaka halla aadadaata waa mafsada see la yeelaya labadaa mafsado ama saddex mafsado ama afar mafsado oo dariiq kale oo la maro aan lahayn waa inay culimmadu miisaamaan waxay khasab noqonaysaa in mafaasidaa tira tirada badan middaa u dhib yar ato haddii aadan meesha amar tahay saas darteed bay culimmadu waxay yidhaahdeen faqih ma aha ninka kala doorta maslaxad iyo mafsada laakiin waxaa faqiiha ninka kala doorta bayna almafsadatayn sida loo kala doorto laba mafsado waa wax cajaa'ib leh masaladaasi inay diin tahay inaan barhanayno wax ka sheegno ayaa loo baahan yahay shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi wa turuqu dafci atacaarudi bayna almasaalixi aw almafaasid أو بين المصالح والمفاسد تعتبر موازين عادلة وحاوية بويري وحاوية موازين عادلة لمعرفة القسط والوسط إلا أقول عدلك يدحدحات إلا مسلمة على يدهم يعدل يكون السعودان يدحدحات يطرف إلى ودع على الدوري ما أيوه إلا أقوله بيوحي ويهين masaalixda iyo mafaasida ama faasida lafteeda in la miisaamo waxay u yihiin maxaan ku idhahdaa dariiqa caadila wey wadawaabit limanci lxayfi walwuquuci fi lqalad waxa weeye dawaabit dabtiyaysa in masaa'il mafaasida laisu miisaamo ama mafaasida dhexdooda in la kala doorto laisu miisaamo waxa weeye dawaabit waxay dadka ka mancinaysaa in lagu dhaco xayf jawr iyo qalad in lagu dhaco والوقوع في القاض وهو نوع دقيق من العلم ونوع دقيقة من وهي ومعرفتها تعد حقيقة العلم بما جاءت به الرسل معرفة هذا وحا لقسري إلي تاي علم الرسل التي تب أهانتس إيه وحا أمرين إياه دكتور أحمد دهبيك وحيابا بندول مرين wuxuu yidhi jihaad la diidi maayo ee waxaa la isku hayaa fiqhu ljihaad ilaa jihaadku wuxuu leeyahay fadaa'il buu leeyahay waa kow la iskuma hayo inuu soconayana la iskuma hayo waxaa laakiin uu leeyahay fiqhu ljihaad baa jira cilmigii jihaadka fiqhigiisi iyo siyaasatu ljihaad baa jira sooma garan ilaahay baad arkaysa subxaanahu watacaala marka qaarkood isaware maaragtay farha dhaqaajin soo jeedin mar labaad baad arkaysaa wuxuu leeyahay cidda iyagu idin maagtaba dirina laakiin idinku ha bilaabina mar labaad baa arkaysa soo waji mar waa kufu aydiya kuma aqiimu salaa nebiguna waxaasoo dhan waa firhay mar waxaa lalaadanayaa muhaadana toosa ula saabsan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaswat alxudaybiya kulli waa taqaana cashara sanawaat waa la istaaban laba sano dhexdooda cadowgii baa buriyey oo cadigii ka baxay laakiin nabilahi maxamed waa wadi lahaa soo waje markaasuu wuxuu yidhi ragga ragga odhanaya warjahaadku saas maaha waxay arkeen bu wixii ka dhacay ximis iyo xamaah wixii ka dhacay masar wixii ka dhacay soomaali wixii ka dhacay maxaa tirahdaa nigeria kullu hada qul soo wada waxaas aan arag waxaasi waa maxay intaa uma dhaafinoo ma sharxin balse annagaba sharci karaya in yar aan kusoo aan isku dayo waxaan ka xusuusnahay hal meela suuriya dawladda madaxda ka ahi waxa weeye dawla baatiniya calawiyiin waa baatiniya waa kuwii uu yidhi ibnu taymiya sheikhu lislaam akfaru min alyahuudi waalnasaara waalmajuus waasaa kaa madax dad badan oo ahlu sunnaha bay xukumaan dadkii ahlu sunnaha ahaa iyagu hadda iska ladan oo waxaa ka maqnaadeene khayr badan iyo guryo iyo nicmo iyo diin iyo saad iyo haysta bay waxay dabceen inay taa iska fujiyaan oo dagaal ku qaadaan maqa sideetanka miya ko iyo sideetanka miya meelahaasay ahay soo way jirtay dagaal bay qaadeen maxaa ka dhacay ma aqaan soddon iyo lix kun miyaa la oy bahal maaya dhimatay soddon iyo lix kun waxaan xusuusnahay ee dumarkii muslimaadka ahaa oo xabsiga ku jiray oo qaylinaya maaqaanse risaayo usoo gudbiyeen oo waxay la hadlayaan dawladaha carbeed iyo ummadda carbeed oo waxay leeyihiin guryahaan ku jira nagu dumiya maxaa kuxusbaa umalinaysaa ma xabsiga keliya maya waxay u eg tahay sidaa dhacdaba in badanba dhacaysa dumar badan oo muslimaada cafiifaad ahaa in la farxumeyo wax dara lagu sameeyey oo shaafteedii cirdigeedii geeri geeri waa loo dhashay cirdigeedin meel laga dhacay markay leedahay guryahaan ku jira nagu dumiya waa waxyaalii sijlu abi khurayb maxaa ka sawirkii baa arkay marka qaarkooda mar intay midhaa mareenka laftooda qola ay xadday ee telefishinka laga soo saaray suuradaa ma fasiri karo waxa googo-an ama naasi go-an yihiin ama qaawan oo saa loo soo foorariyey waxa ayigu saa u boobahayo waxa waxaa lagu sameeyey waxaan ka fasiri karo laga sheekayn karo maaha tusaali baan ku noqonay intaasaa dhimatay hal maalin oo keliya ummaddiina saasaa cagta loo mariy loo baafi'iyey dawladdiina waa taagan tahay oo isma bedelin nacam yacni aan wixii tabsiiliyaan isku dayaya bal in waxun laga fahmo doctoorku waxaasoo dhan waa dul maray tartiib buu maray soo ma jeedid yacni dawladdii suuriya baatiniga ahayd dadka haysatay xukumaysay waxay ahayd shar laa shaka fiiha shar bay ahayd soo ma garan in layska rogaa waa laakiin awooddaas ma lahayd suuragal ma ahayd haddiise la firigfirigiyey waxaan baa ka dhacay iyadiina meesheedii kama dhaqaaqin ilaa yowminaa haada soo ma garan waxaa ku tillaabsatay sharkii ka dhashay iyo sidii hore in la ysaga daagiyo oo ummadda ay nabad gasho oo dumarku ay nabad galaan oo salaada la tukado oo dacwada la wado oo ay saas noqoto maadaama aan waxa kan lagu aadi karin labadaas shar yaa roonaa hadda adaa lagaa rabaa inaad aada noqoto faqiih kala doorto labadaas shar nin wali waa jawaabi kara aan umalay soo dhan waa jawaabi kartaa waxba lama helin dawladdii waa meesheedii laakiin maxay tahay lix iyo soddon kun oo hal maalina baaba'day iyo intaas iyo xariimkoodii oo wixii dadbaa lagu sameeyey wahaluma jara halkaa ka war maxaa ka dhacay continama iyo raggii la geeyey maxaa lagu sameeyey iyaga laftooda afkaygu ma karo ka sheekayn mayo laakiin war badan baa laga haya hamoodiha ragga laftiisu in ciqaab caadiya keliya lagu samaynayo maxaa ka dhacay ciraaq maxaa la sameeyey maxaa masar ka dhacay algeria maxaa ka dhacay waynu la soconnaa waa tii markii dambe nimankii xarakada ahaayo shaqada wadaga fiicnaa iyagii ay noqdeen wax yihiin la aqoon oo waxay arkaanba ay dileen oo ciyaalka ay laayeen oo adduunkii ay kharibeen oo waa taariikh shaan maantaan ahayd soo ma garan markii aadan waxba kari karin oo waxba awoodi karin oo aad og tahay waxaa laga yaabaa yaad baa ku garaacaya adna waxaa ku taagti ma haysato haba yaraatee ama musafaxaad baa kula duceeya markaasaa tiri waa jihaadaya oo wixii banaanka soo dhigtay dambaskaa lagaa dhigay dhulkaadina waa la qabsaday saadina waa lagu diiday masaajidiina waxaa ku cayaaray faranji baa ku cayaaray oo seexday soo jeedid cafiifaadkiina waa waa la wada fuulay adigana ma aqsibkaa soo ma garan ma jihaaday ma sabcaa samaysa iikaadi weydiinaya waxaan rabay inaan idhaahdo saa darteed buu leeyahay sheikhu lislaam ibnu taymiya inaad taqaan mawaazana bayna almasaalix walmafaasid ama xataa bayna almafaasid mafaasid inaad miisaami karto waxa weeye موازين عادلة لمعرفة القسط والوسط والضوابط لمنع الحيث والوقوع في القرض وهو نوع دقيق من العلم ومعرفتها تعد حقيقة العلم بما جاءت به الرسل هذا كبرتو أدوك كعيارتو مرة وحاسة أنا وحا وضع في سائلتني وحد ما شاكر الشيء هذاك مسؤولة شيخ الإسلام ابن تيمية شرحاس والسودة هو تعارض بين المصالح والمفاسد باب واسع جدا وهو من أسباب وقوع الفتنة في الأمة والخروج عن طريق الوسط المعتدل مصالح هي مفاسد إسلح قاله ولا كلا قرن وايو وباب واسع وبلارا وانا أسبابته أي كد عدو فتنة إلى دعوه ومد اسكو وارته سو ما قرن إيان لقبحه طريقي وسطك أها ومعتدلك أها وواسي وحو كيري مركي مسالح لي مفاسد هذا مسائل مفاسد اسلح كشي مقرتي حتى المكاذبين مثال كان كاني وحان وقته مصلحة ومعاي تهي إن عن دوادة حن وباطلين عكس مريوه أنا ماشي كوريتيو مصلحة يقم وقته أو أنا ماشي حكوه حقوق الإسلام وكوه الرسول ماشي قصدانه وحاكم وقته مصلحة موجودة لكن مساعدة سمعي عن بارسطاي مفسدة كوي سيرنا أرقني مع ماشي أسلح قلي مساحي مفاسد بس ما رفتا مساحي مفاسد بأسلح قلي هل كان يسكو قبلينا فلما وحي فيرنا يا المصلحة واسيد عليه عليه وحي يا الفرسة كتب جهاد قال دي ليسا وين بانو قاضينا هل كان سيرجحين لكن ده كان waxa ay doonayaan mafsadada ka weyn intaas oo jeer ay ku dhacayaan ma ay garan soo ma garan halkaas ama أسباب وجود الفتنة في الأمة والخروج عن طريق الوسط المعتدل مركي أي مسائح لمفاسد أسكو درمان وقع اشتباه اشتباه نعيا من باب يلبك إيجي قولوا وحي فيرين الشاء إلى المصالح مصالح يتلوها ما يشتغل مغضى مصلحة مركاس يكون لك عاقيا مسائل سيرجحيان لكن في الميان وإن تضمن ذلك مفسدة عظيمة مسحدها دون يسور مفسدة كوين ما دام مفسدة وين تهي قرآنكم معناها أصبح واشر واتما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا ترى هذا خمر يا يا ميسر كا منافع لا يكون شرته waataa ka muuqata ilahay baa waa sheegay marka ani waa gelaya maxaa yeele ilaahay baa sheegay manaaficay ku jirto soo ma garan laakiin reebnu ciisa manaaficdaas wuxuu ka dhigay waxaan qayma lahayn maxaa yeelay ismuka wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa soomaalkiisi in la miisaamay oo masaalixdii meesha kaaga muuqanaysay oo rabbiba sheegay oo ku jirta in la yaqayma male soo ma garan qoom baa marka waxay rajahayaan maslaxadaa meesha uga muuqanaysa markaasay rajahayaan ay ku tilaabsanayaan fiirinmayaan mafsada cadiima oo meesha ku jirta qolo kale waxay fiirinayaan mafaasida markaasay rajaxayaan oo ka joogsanayaan ama ay ku tilaabsanayaan mafsadadaas ay rabaan inay suuliyaan garanmaya inay ku jirto tarku maslaxatin cadiima maslaxad weyn oo laga tegaayo baa meesha ku jirta soo ma garan laga yaabee qolada dhexdhexaadka ah waxay fiirinayaan ila lamrayni mafsadada iyo mafaasida iyo mascada waa fiirinayaan ama laba mafsado iyo waa fiirinayaan way isu miisaamayaan bimiisaani sharci markaasay maslaxada meeshaa ku jirtaa haddii ay tahay mafsado ka weyn ay jirto meeshay ka saarayaan baa maslaxadaas soo waje haddii aan wax ka tilmaamay waxa laga doonayo culummada iyo xilka saaran oo ah inay saaxada usoo daadegaan oo marxalada maanta la mariyo inay cilmiga bayaaniyaan haddee dadka kale dadweynaha iyo ummadda kale iyo maamulada iyo shabaabka waxaa waajib ku ah inay culimmada adeecaan oo ka dambeeyaan diin ahaan waajib wey annagu waana lakaa maqal taarikh dheer baan kusoo jiray dacwada ayaamahaan ka hor culimmada waxaa loo daayo way maanu maqal nalakaa maqal abadan waxbaa kalifay arrintii markay heerkaa gaartay oo waxay isku dhabqeen oo culimmadiina ay culimo ku sheeg oo waxay yihiin lama arko oo lagu dadaalay in wax kasta la qaymatiro oo meesha laga saaro soo ma garan waxaase wax badan ay ku dhumayaan haddee waxaa khasab noqotay waxay xaqa in la sheego nacam xilkaas baa saaran saa darteed waxay u baahan tahay masaalix alcaama iyo qadaaya masiir lumma ummadda masiirkeeda qadaaya ka talinaya waaweyn waxay u baahan yihiin cilmi akar wa khibratan atwal cilmi badan bay u baahan yihin waxay kala u baahan yihin waayo aragnimo tiro badan bay u baahan yihin soo ma garan dhalinyaro kama tali karto bes wax ummadi ka tashtay bay u baahan yihin saas darteed ayaa waxaa laga maarmaan hadda korsaan idhi in la iswaafajiyo bayna xikmat shuyuukh wa quwatihim wa quwati shabaab waa laga maarmaan in la isla helo qodobka laga maarmaankahay waxaa weeye umuurtaas caamkaa iyo masaalixdaas ummadda oo masiirkeeda ah inay ku dhisan yihiin cala ashuuraa waalmushaaraka ay laga wada tashado yaa ka tashanaya waa ka idaaraadka waxaan u yeeraynaa ilaa baaq baan jeelinaynaa wixii asbaabtii waa laga soo gudbay waxaan ugu ugu yeeraynaa idaaraadka iyo culimada iyo ahlu ra'yiga iyo shabaabka in amuurtu ay noqoto wax ummadda ilaahayna wuxuu yidhi muminiinta markuu ammaanayay wa amruhum shuuraa baynahum nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalama oo waxyuu ku soo degaya waxaa la yidhi washaawirhum fi lamri qadaayaadka noocaas oo kale ah waxaa la yidhi washaawirhum fi lamri waxaa yaab ah maraaxil badaanu soo marray ay qaarkaiyo leeyihiin salaada iyo jihaadku waa fardu cayno sida salaada shanta wakti loo tukaa jihaadka loo rabaa in la mumaaraseeyo soo ma garan ma saxba sax maaha arrinta leedahay washaawira filamr waxaa ka mid a jihaadka qadaaya alumma almasiriya baa ka mid a waa in laysu ogolaada waa inayna istibdaad noqon waa inayna noqon ra'yi hal qof leeyahay waa inayna noqon ra'yi kooxi leedahay waa inaan kooxdaas iscajabin qola gaara ulama jeedo idaaraadkan ula jeedaa maamuladaan ula jeedaa dadweynahaan ula jeedaa kooxahaan ula jeedaa waxaanu u yeeraynaa ku baaqaynaa ummadda oo dhan in laga talageliyo masiirka ummadda kuma filla koox keli idaaraadku kuma filla mana qaban karaan waxna kama qaban karaan haddii ayan la shaqayn oo talagelin oo dhegaysan masaalixda maxaan ku idhahdaa ummadda iyo culimada iyo ahlu ra'yiga haddii ayan tixgelin waxba ma qaban karaan mabda'aasina waa mabda' laga maarmaan waxaan waxba tarin oo lagu ba'ay istibdaadka waxa la yidhaahdo iyo ra'yiga fardiga ah waxaan idin dareensiinayaa quwadii soo baxay oo caalami ah waxaa ka mid a quwadii soofeedka waxay ahayd noqotay mar quwad maraykan iyo waxba ogeyn ma ogtihiin ninka ama ayaabaha kan ma ogiye ninkii axoogaa ayaaba joogay waa la socdaa waan filaya sooma garan muddo aan dheereen bay jirta in hiyaar baa ku dhacay sababtaasi waxaa weeye istibdaad bay ku dhisnay iyo ra'yi fardiya dawladdii soomaaliyeed wixii burburiyey oo heerkaa soo taagay waxaa ka mid ahaa oo islaamka lagu khilaafay waxaa ka mid ahaa istibdaad bay ku dhisnay istibdaadku ummadda waa duleeyaan kelitaas weeye istibdaad waa keligitayn waa nin keliga amarka bixiya waana cidka wuxuu ogolayn ama koox keligeed amarka bixisa oo saa waxaan ahayn ma jira yidhaahda ummadoo dhan waxay noqonaysaa ummad adillaha hudulaysan oo saa loo kaxeeyo wuxuuna waa burburayaan kaasna waa wax wada marmaan waxaa ka mida waxaanu u yeerayno idaaraadka jira ama jiri doona inay noqdaan mawqif almas-uuliya inay la yimaadeen himma caaliya inay doonayaan oo diyaar u yihiin inqaada alummati almanhuuka ummadda inay badbaadiyaan ay meesha u yimaadaan ummadda waxaasi ku dhaheen oo labaatan sano waxaasi ku socdeen oo sidaas noqotay inayan masaalix shaksiya iyo dana ay leeyihiin inayan meesha u iman iyo wixii ummadii kuwii hore ku dhacay iyo huguri weynidii laga sheekeeyey iyo fikradii gaabnayd oo ummadda masaalixdeeda iyo iyo iyo iyo lahaanshaheeda waxa oo dhan ay noqoto wax hebelle leeyihiin ama saa loo damaaciyo waa in laga tanasulaan oo maamulo ay ka tanasulaan maamul hadduu yahay goboleed iyo hadduu yahay mid kale kulli saasaanu ugu baaqaynaa u bayaaminaynaa waana asbaabta wax ku saxmi karaan waa daruuri saasaa wax ku saxmi karaan waa inay leeyihin sifaat rijaal niman ummadooda u naxaya oo dareen leh oo doonaya inay ummaddii badbaadiyaan wax soo ceshaan waa inay yihiin oo inay ummadooda khadamaadkeeda gutaan ku raaxaysanayo damiirkaasle waa inay yihiin oo xasmi iyo shajaaca iyo iraada waa inay leeyihiin saasna waa inay meesha u yimaadaan korkooda waxaa mas-uuliyad aada iyo aada u weyn baa ummadooda xaggooda ka haysa نبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ninka madaxda ahi ama amiir ha noqdo ama idaara ha hayo ama mid caama ha noqdo waxa weeye raacin ilaahay xaggiisa waa ilaaliye hawl baa loo diray raciyadiisa waayo waa ummadaas oo dhan ummaddaa masaalixdeeda iyo danaheeda iyo waxaas oo dhan buu mas-uul ka yahay oo loo diro wamasuul can raciyatihi waa la weydiinaya ilaahay agtiisa raciyadiisa wuxuu ka qabtay waa inay ku talagalaan waa laga sheekeeyey waxa ay tahay madaxnimada iyo dawladdu inay saa tahay oo saa tahay oo ay tahay inaha khizyun wanadaamatu yowma alqiyaama ninkaan xaqeeda gudan waxaynu kala ogaanay waxaan idhaahana kan aan ka sheegnay muddadii dheerayd oo bulbulka aynu ku jiray intaa rag baa shaqaynayay oo juhuuddooda iyo naftooda oo dhan saaray inay madax noqdaan hebel bay ahaayeen hebel bay ahaayeen hebel bay ahaayeen qaar baa mararka qaarkood lagu magacaabay oo gurbaadka loo tubay qaar baanu annaga laftaydo shacabka u tunay oo aanu aad iyo aada u soo dhaweynay oo wax lala damcay ka ka ilaahay ma makinin maxaa yeelay ilaahay aladiina in makannaahum fi lard أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صفات التمكين ما إلهين وعن أودينا تلك ما أنت الدور يا مدحنمنا إن وحي أمدها كواس وكذا كل على ماشي مران نعم ما وردي وحوي سوى كور رمية الإمامة يا مدحنمنا وحي كاي والإمامة وحي الودة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا مدح نمد وحال لو دجيي نبي الله محمد با خليف لغيه خلافة النبوة ومحيتها مسؤولية سي حراسة الدين وسياسة الدنيا دين تلا ياليو باور رسا سو مقرن iyo ummadda masaaliixdeeda adduunka ah oo iyada diinta waafaqsan in la ilaaliyo xilkaasuu leeyahay markaynu rabno inaynu wax qabanno ama wax noqonno ama ummadda ay badbaado khilaafat rasuul fi iqaamat diini wa xifdi xawsat xawsati xawsat lmilla nebigiibuu khilaafo looga yahay in diintii la ilaaliyo iyo ummadda xawsadeeda hantideeda iyo deegaankeeda in la ilaaliyo ibnu khalduun oo isagoo saasoo kale ku tacriifiyey waxaa weeye buu yihi khilaafadu iyo iyo imaaradu xamlulkaafa dadkao dhan in lagu xambaaro على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية إن تلك اللغة قامية مصالح ذولا شرعي وافقصا وآه مصالح الأدوكا إيوه من آخره فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا وكا ومدى أي أضياشين يهوري أي سياسينتين يهوري أي أقوم وايين وإن بدل لغا شيكيا كو تبين وان أو لغو تبين وحوكا شيكيا لما وردي في الأحكام السلطانية وحوكا شيكيا وحيابها أنك ملعنا كو واجب لغا دون أيوه في نظر الإسلام الإسلام كان لغفري وهو حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة وأنه إلى الدين تأصول شيء إلى اليوم أصول شيء كتابك يا سنه يا إجماعي يا وحي سوى سلف الأمة فإن جانا مبتدع أو زاغ مبتدع ذو صبحه وإن دينت كأي شيء أو صبحه أو شهوته سو مثلا أو له الحجة سأل يحبى حتى ابتداعا وعقل لي هاي هذا ولا دول ما بكان نقان إليك بس هيا ما يحسان ما هي marka waxa laga doonay imaamku waa caalim yahay ayaa la doonay way halka laga yiraahdo kii wada la yiri hadee wixii xarakaadkii dhanba madax isku ruftay waxa kala gara weynayo la yiri kulli halaga halaga bari noqdo warsaw lama raadi karo aad ka bari noqotay ee ila xaq toonto ma waad raadi karin xaqi waxa weeye inaad kitaabka ilaahay iyo sunnihii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ijmaac ummah iyo aragtida salaf ummah inta توحيدك عباداتك معان كل هذا الدين تبالا كرني إلا مركي لغا شكيي صدحية الدعاة فرقه هل فرقه بالا يسوخ ما أنا عليه وأصحابي بأن يبقى صلى الله عليه وسلم حاول فرقه سنة ستة أدوه إسمعي ستة واللبعي طائفة منصورة واللبعي سوى بكرة وحقر سوى ماها حاول مركة إلا فرقه كم دخلتور رئيسه نعم imaamka hawshiisa kuwa ayaa ka mid ah inuu diinta ilaasho oo ibtidaaca iyo wixii shubha ah inuu ka ilaasho marka xujada inuu u caddeeyo oo sawaabka u caddeeyo iyo inuu qofka ku qabto mubtadaca ah waxaa kuwa ku laazimay xuquuqda ah iyo xuduudda ah liyakuuna diinu maxruusa inuu diinta ay noqoto mid la ilaaliyey min khalalin walummatu mamnuuca min azalal كلام لقد دوني وحويه أحكامته الفريو ذاتك أسقبنا يوان لك السارة لعدل الله سمية وخسامك تشوك سلا بين المتنازعين حتى تعلم أن صفته فلا يتعدى ظالم ولا يضعف المظلوم أو أن ظالم أسحد قبين إن مظلوم أنا أن لو حد قبين أو سواين وعن السعودية فكوا لقد دوني وحويه ذاتك مدحنا حماية البيضة والدب على الحريب الله أكبر ومدى أنا ذكاء بهم وإلا وانو إلهية قويها وانو إلهية الله صدعه والذب عن الحريم حريم تبقى إلهية يعلم ويشرف إلى يوم صادقت هذا الإلهي كان بله هو مرسل وإلى الليل ما يدور كان كنت فاعتوا أتكتر يسوي حريم كان يعرون تادي قويها وإلى الليل هاي وإلى كرتو سوى قرن adoo aan lahayn inaad firfirg tiraahdo oo cagta inta lagu mariyo candhadaadii loo dhaco iyo xariirka iyo baydadaadii haddii adaa ka mas-uuli soo ma garan waxaa laga doonayaa iqaamat alxuduudi litusana maxaarim اllahi tacaala can intihaaki wa tuxfada xuquuqu cibaadihi min itlaafin wastilaak xuduud aynu ogo si maxaarimta ilaahay loo ilaaliyo in lagu xadgudbo iyo adoomada xuquuqdooda in la ilaakiyo ama lagu cayaaro waxaa ka mid waxaa laga doonayo tacsiinu thuquur xuduudda iyo meelaha laga soo dhici karo cadow ka soo dhici karo bad hadday tahay iyo berri hadday tahay iyo hawa hadday tahay inuu xoog dhigo ciidan dhigo oo ilaaliyo iyo quwad halkaa bilcuddati almaanica waalquwati aldaafica xataa laa tadfara alacdaau bikirra si kala ah alla masraala saan meesha looga soo dhicin oo markaa yantahikuna fiha mahraman aw yasfikuna fiha limuslimin aw muaahidin dama ay markaa dhiigtaadiyaan ama qof musaan muaahida waxaa ka mid ah jihaadkii inuu isagu oogo man caanada alislaama bacda dacwati xataa yuslima aw yadkhula fi dimna inuu jihaadka oogo soo maga ilaa xaqa ilaahay la oogo waxaa ka mid a xoolihii sida loo guri lahaa iyo jibahaat amwaal iyo sadaqaadka iyo macaankuha sida sharcigu uu waajibiyey ama nasku cadeeyey ama ijtaal ijtaalka u gaaray waxaa ka mid ah taqdiiru alcataaya ma istaxaqu fi bayt almaal min gayri sarfin walaa taqtiir mushaarka iyo cataayaadka iyo waxuu leeyahay oo baytulmaalka iyo lagu mutay inuu bixiyo wakti aan aan la gudbayn mushaaraadka oo kale wakti baa leeyahay nag la bixiya iyadoo aan lagu xadgudbayno aan la xaadinayn aan taqtiirna la samaynayno cilid aan la gelin ummadda wax lagu loolaan kari waxaas waa hawsha laga doonayo waxaa ka mid ah istifaa umanaa wa taqyiid nusaxaa فيما يفوض إليه من الأعمال ويكله إليه من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة وإن وحنبا نكما لعلاه الأمناء تد آمنة وإن وحنبا تد نصحاء أو نصيحكاه وآمنة وحا وحنبتي أو تفويشي وعمله وماله say acmaashu u noqoto mid kafaa'a lagu sabtiyey say u noqoto xooluhu bilmanaa'i maxfuuda soo ma garan ka tobnaad baa kaaga daran intaa isagoo sameeyey haddana wuxuu ku yidhi an yubaashira an yubaashira binafsihi mushaarafata alumuur wa tasafux alaxwaal haddana waa inuu dul jooga markii umara wax u dhiibay oo nusaxa wax u dhiibay haddana waa inuu ilaahiyaa oo mubaashareeya oo waardiyeeya لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة سوء كعلك وقفته ومدى السياسة يدين تلان كذا ولا يعول على تفريض هبلو في عبا الأنيبي انت كريا ما إنه مقع كما شغلونه تشاغلا باللدى أو عبادة حتى إنه يهن عبادة بضن ووحي إلا وهبيك وسوك ما أنت وسوميها ما يه ما يه ما يه waajibaadkiisa hadguto xilka weyn baa saaran ummadda arrinteeda u taagnaada faqad yakuunu lamiin wayaqushu naasix waxaa laga yaabaa ninkii amiinka ahaa inuu wax khiyaaneeyo way dhici kartaa ama kii naasix ahaa inuu qishi sameeyo wuxuu yidhi maxamed ibnu yastaad lilma'muun oo maamuun la hadlahayey wasiir buuna u ahaa wuxuu yidhi من كان حارس الدنيا إنه قمن ألا ينام وكل الناس النوام وكيف, وكيف ترقد عينا من تضيفه همان من أمره حل وإبرام وهو يري يمكن يقول حارس الدنيا الدنيا يوم ابنك إلى إلي وحا كنب له ألا ينام وكل الناس النوام تذكر نمهاه الديني إنسان سوسحا نلقوه هردو هسه هسيحن كعين أبو حسين إلا وسيحلو هسيحن ما يحلي وجهني وخير ما يعني سوى قرن وكيف ترغد عين ما تضيفه سابع وسيحن إنسا نين أي لبدا يعكريت شران أي هريرين أيان هماني من أمره لبهمي سينيس وسيحن حل وإبرام نين الرومات النبي وقعان قالوا إنو جهاد قالوا إنو عليه شيوه إنو وحفرفره in wax kala maamulo see ugu seexanaya waxaa soomaali weeye waa ka xilkaa in la fahmo xilkaas inaad noqoto nin ummad u shaqaynaya oo digtoon oo doonaya ummadda inuu meel gaadhsiiyo oo ilaahay kaga cabsanaya kaasaa la waayo kan loo baahayaana kaa wey shaacirkale wuxuu yidhi waqalliduu amrakum lilaahi darukumu raxba ziraaci بأمر الحرب مزدرعة قلدوا أمركم لله دركم أردتنا أديرتا ننبو الرحب الذراعي رحب الذراع نمس حوك لي واسع وانين أول لي عقابا كرم ولاد مسكين الله مرحبا سوما كرم وعلى الربا ولاد وعلى الربا وعلى الربا بالقوة وعيوبها انتهي وعلى إلهدو إمارة يمرح نماده قوة iyo ammaana waa la isla helaa soo ma garan waqalliduu amrakum lilaahi darukum raxba diraaci biamri lxarbi muzdalica aada u garanaya arrimaha dagaalka laa mutrafan in rakhaaa alcayni saacadahu maaha buu yidhi nin iska raaxaysanaya haddii adduunku uu xoolo iyo baraaqa uu helo mutraf noqonaya soo ma garan walaa idaa cadda makruuhun bihi khashaca ma aha dhibaata hadday ka hor timaado يا نك أساس له خشوع يما إيه وحا كمدا مدى تدلات قولك تدلات وكمدا وحيابها وحلوم الداري كروه إيه إن تعاليمت إسلامك إلا تطبقه في جميع مجالات الحياة إلا تطبقه وعوية قضايا الحقوق هدي تاي أخلاق هدي تاي تربية هدي تاي منهج التعليم هدي تاي معان كل هذا إن أنت صورنا صومالي واحد سوي ما كرتا ما أنت كل قنع كرتا وسوه هذا كرتا سوى آمن كرتا وشريعة الإسلام شريعة الإسلام كل ماها حدود الكريه ما سو ما كرت وحاكم الأخلاق من الليل عليه وحاكم إلا يشوتشي ودنك حارانتا قاد يا خمري يا برعك بليتا يا بختي يا حارانتا يا معان كل أخلاق حمدا يا تعارضة وإلا إلا يشوتشي ومدو نقطة ومد نظيفة إلا نقطة soo ma garan waxyaabaha laisuu ilaan karo ama ummaddu u soo hogan karto ay ku kulmi karto kuwaa baa ka mid ah waxaad moodaa inaan idiin soo gaabiyey wixii aan ku talagalay halkaa ayaan uga baxay wixii xaqa haddii ilahay xaggiisa ay ka ahaadeen wallahina kuo wixii aan qaldayna أنا نفس الشيطان بك أهل إلهي لك بالباديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته